waxaan ka maqalnay deegaanka raaxa oo meel leh in ay gantaallo ku dhaceen ay safarteen oo meesha yeelaan haddee kolley hadda wax dhibaato wax ku geeneen noloma sheegin balse waxaan ka baqaynaa shacabkii reer miyiga ah oo meesha joogi in ay ku dhibaatoobaan marka shacabkaas meesha jooga waxaan ugu digaynaa inay ka fogaadaan oo alaabtaas aysan u dhowaanin si dhibaato kale ay ugu geysanin gantaalada raaxoola lagu arkay waa meeqa la kugu sheegay waxaana looga sheegay afar inay yihiin laba meel iyo laba meel oo deegaanka isaga ah
oo deegaanka raaxoole ee meel beere ah waa gartay ee raaxoole ee yaa waa magaalo noocee ah bal sharaxaad naga sii raaxool waa deegaan oo hoos yimaada degmada diisoor marka waa deegaan waa tuulooyin badan uu ka kooban yahay marka waa meel raaxoola adiga een u jirta isla raaxooladii eriyadii waaye balse magaalada waxay u jirtaa toban iyo kow kilomitr ee gantaallo kale oo khasaare uu ka dhashay miyaa deegaanka ka dhacay mise kuwaa oo keliya deegaanka degmada diisoor meel ka mid eh oo iyadana noo jirta qiyaastii soddon iyo toban kilomitr noo jirta iyadana duqeymaha ka dhacay haddee qoladiiyaa meesha ku dhuumanaysaa la sheegayay dabcan kaas inuu khasaare badan u geystay qoladii nabadiidka al-shabaab ayaa kolley warbixin ugu soo gaartay haddee warka saxda ahna dib aan ka heli doonaa oo inaan soo xaqiijinaa ma dib baan kusoo sheegayna raaxoole ee ma al-shabaab baa ku sugan mise waa waa deegaan iska madax bannaan oo diisoor hoos imaada waa deegaan dhiisada hoos yimaada laakiin hadda shabaabaa ku sugan waa gartay marka annaga waxaan joognaa degmada diisoor ilaa iyo labaatan kilomitr iskuweer ah waxaa jooga dawladda oo amnigeeda gacanta ku haysa hadda haddii kolley waqtiyada soo socdana waxaan rabnaa inaan deegaanadaas kusii jidno oo ay dawladdii dib usoo hanato howlgallada iyagu uma adinka oo keliya mise adinka iyo ciidanka amisa waa isla bilaabaysa howlgallada ciidamada amisom ciidamada dawladda dhexe soomaaliya iyo ciidamada koonfur galbeed intaba way isgarabsanayaan